إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah tiro askar ah ayaa ku dhintay israsaaseen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex martay magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii tegay fuliyey weerar lagu beegsaday shisheeyaha iyo askarta soomaalida iyadoona toddobaadkaas ay wilaayaadka islaamiga ah ka dhaceen isku soo baxyo looga soo horjeeday dowladda faransiiska askari ka tirsanaa maamulka jubbaland oo lasoo goostay laba qori ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee gado dibadbax looga soo horjeedo gafkii faransiiska u geystee nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay deegaanka faxfaxdhuun ee wilaayada gado sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa si adag uga hadlay gafkii ay faransiisku u geysteen diinta islaamka iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laba qof ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay weerar mindillo adeegsaday oo ka dhacay dalka kanada weerar hubaysan oo lagu beegsaday baadari kristan ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka faransiiska warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fitan tiro askar ah ayaa ku dhintay israsaaseen magaalada muqdisho oo ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalkan ayaa ciidamada dowladda federaalka wuxuu ku dhex maray isgoyska dabka oo kala qaybiya degmooyinka howlwadaag hodan iyo sidoo kale waaberi ee banaadir goobjoogayaal warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku hubaysna hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana soo qaatay mootabajaaj ayaa waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada la baxay nise ee dharka cad rasaasta labada dhinac ay isku adeegsadeen ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saddex ruux ayaa la sheegay in goobta ay ku qurbaxeen oo ka wada tirsanaa askartii ay dirirtu dhex martay askari kale ayaana ku dhaawacmay rasaasta la isku adeegsaday inta badan magaalada muqdisho waxaa ka dhaca dagaalo dhex mara qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka war ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weerar kala duwan ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ayaadi ku soo maqan balse markaana aynu aadno dalka kanada laba qof ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay weerar mindilo adeegsaday oo ka dhacay magaalo ka tirsan dalka kanada weerarkan khasaaraha dhaliya ayaa si gaara kaga dhacay magaalada kibik ee dalka kanada ruux mindi ku hubaysan oo ay cara badan ka muuqatay ayaa weerarkan qaaday wuxuuna la beegsaday dad meel ku sugnaa isagoona laba ruux halkaa ku dilay sidoo kale shan kale ayuu dhaawacay dhaawacyada waxaa loo qaaday xarun caafimaad oo halkaa ka dhoweyd waxaa la arkayay ciidamada booliiska oo halkaas u buuxdhaafiyey islamarkaana dadka argagaxsan kala xakameynaya wariyaal ku sugnaa halkay arrintani ka dhacday ayaa waxa ay baggooda twitter-ka ku baahiyeen qaar ka mid a sawiro laga soo qaaday goobta u weerarka ka dhacay ruuxa weerar ka qaaday ayaan ilaahii hadda la aqoonsan balse booliisku waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen weerarada mindiyada loo adeegsado ayaa kusii badanaya dalalka reer galbeedka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ee gobolka jubbada hoose abuubakar ayaa faahfaahinaya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaallo saf ballaaran ah iyo qaraxyo xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay gobollada jubbada hoose iyo baa iyo bokool kuwaasoo lagu beegsaday xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed askarta shisheeye ee kenya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland duhurnimadii maalintii shalay qarax xooggan oo ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka bay ayaa waxaa lagu beegsaday gaari ay saarnaayeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaasoo ku sugnaa gudaha degmada qansax dheere war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere ibraahim yuusuf iyo afar askari oo ilaalo u ahaa sidoo kale waxaa qaraxa lagu dhaawacay guddoomiyaha degmada qansax dheere waxaana intaasii dheer oo dhaawacmay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed halka sidoo kale uu gebi ahaanba burburay gaariga qaraxa la beegsaday isbuucii lasoo dhaafay ay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalo gobollada baay iyo bokool ay dhowr jeer weeraro hubaysan ku qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere iyo hareeraheeda waxaana dagaaladaas lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed dhanka kale habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro culus waxay ku qaadeen askarta shisheeye ee kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose goobaha ay mujaahidiintu weerarka ku qaadeen waxaa ka mid ah deegaanada kudhaa cabdalla biroola iyo sidoo kale deegaanka qooqaani halkaasoo ay saldhigyo milatari ku leeyihiin shisheeyaha kenya iyo askarta jubbaland dadka ku sugan jubbada hoose ayaa soo warinaya in dagaaladu ay ahaayeen kuwo aad u culus islamarkaana la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey dhinacyada weerarka lagu qaaday isku soo wada duuba howlgalladan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay sii kordheen weerarada lagu beegsanayo shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah ee la shaqeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii tegay fuliyey weerar lagu beegsaday shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah iyadoona toddobaadkaas ay walaayaadka islaamiga ah ka dhaceen isku soo baxyo looga soo horjeeday dowladda faransiiska maxamed cali aadan ayaa warbixintan soo jeedinaya siddeedii bishii rabiicul awal kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed shan iyo labaatankii bishii tobanaad laba kun iyo labaatanka maalin axad ah toddobaadkii tegay weerar ka dhacay degmada qansax dheere waxaa lagu dilay cali mahad yarow oo askari ahaa xasan aylow oo sargaal ahaa iyadoona lagu dhaawacay laba kale habeen axad ah ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa la jara ay ku leeyihiin afmadow jannaale calamada iyo arbacow tobankii bishii rabiicul awal kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed lix iyo labaatankii bishii tobanaad laba kun iyo labaatanka maalinimo talaada ah dagaal ayay mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka taabto oo ay fadhiisin ku leeyihiin ciidamada kenya saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin marko wallaweyn qoryooley jannaale lamber lixdan arbacow buufow iyo calamada ayay mujaahidiinta weerar ku qaadeen dagaalyahana ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada kaxda waxay ku dileen mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir iyo xubin shaqaale ah sargaal lagu magacaabi jiray ibraahim cali colow ayaa toogasho lagu dilay waxaana laga qaatay qori iyo bastoolad afar askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax ka dhacay goobta lagu dilay sargaalka oo ay soo gaareen ciidamo gurmad ah koob iyo tobankii rabiicul awal kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed toddoba-iyo labaatankii bishii tobanaad laba kun iyo labaatanka maalinimo arbaca ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo burcad sifaynah waxay ka bilaabeen waddada isku xirta magaalooyinka beledweyn iyo maxaas goobaha maleeshiyada laga eryay waxaa ka mid ah raqso teedaan waabweyn oo dhammaan hoostaga maxaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerara saf ballaaran ah ku qaadeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaana ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar culus ku qaadeen taliska ciidamada kenya ee deegaanka kulbiyow iyo tuulada yoontoy waxaana lagu weeraray askarta jubbaland sargaal lagu magacaabo cabdiqadar ambalas oo ka tirsanaa dowladda federaalka aadna u dhibay dadka rayidka ah ayay mujaahidiinta ku dileen degmada hodan ee muqdisho laba-iyo tobankii bishii rabiicul awal kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed sagaal iyo labaatankii bishii tobanaad laba kun iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraro culus ku qaaday ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugan gobolada jubbada hoose iyo baay iyo bokool weerarka koowaad oo ahaa mid xoogan islamarkaana socday in muddo ah ayaa waxaa lagu beegsaday askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada xudur ee bakool weerarka kalena wuxuu ka dhacay deegaanka kudhaa askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay weerar didgal ah oo ka dhacay inta u dhexaysa baydhabo iyo daynuuna ee gobolka baay saddex iyo tobankii bishii rabiicul awal kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada mar kale waxay mujaahidiinta weerareen ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan xudur afmadow hoosingow iyo deegaanka yontoy qarax ka dhacay qansax dheere waxaa ku dhintay ibraahim yuusuf oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada iyo afar askari waxaana dhaawac soo gaaray guddoomiyaha degmadaasi shan iyo tobankii bishii rabiicul awal kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada mujaahidiintu waxay mar kale weerareen ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan kudhaa cabdilla biroole iyo qooqaani dhanka kale wilaayaadkii islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa toddobaadkii tegay ka dhacay isu soo baxyo waaweyn oo looga soo horjeeday madaxweynaha waddanka faransiiska iyo dowladdiisa waxaa dhacay bannaanbaxyo nadwooyin iyo muxaadaraad dhammaantood loogu hiilinayay nebiga sala allahu calayhi wasallam laguna soo bandhigayay cadowtooyada gaamurtay ee ay faransiisku u qabaan islaamka iyo muslimiinta culimmada salaadiinta abwaanada ardayda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay u istaageen difaaca nebiga waxayna shaaca ka qaadeen in dagaalka lagula jiro islaamka ay waajibsanayso in lala dagaalamo gaalada magaalooyin dhowr ah ayay ka dhaceen isu soo baxyada waxaana ka mid ah degmada tiyaglow ee wilaayadii islaamiga ee baay iyo bakool boqolaal ka mid ah dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada kuwaasoo muujiyey caradooda ku aadan gafka isdabajoogga ah ay faransiisku u geysanayaan nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam dhanka kale fagaaro weyn oo ku yaala magaalada xarodheere ee gobolka mudug waxaa ka dhacay bannaanbax kaas la mid ah waxaana dad badan oo halkaasi isugu soo baxay ay muslimiinta ugu baaqeen inay u istaagaan difaaca nebiga magaalooyinka ceelbuur galhareeri buqa qable iyo ceelcadde ayaa ka mid ah goobaha ay bannaanbaxyadu ka dhaceen waxayna ku soo aadeen iyadoo dowladda faransiiska ay waddamo badan oo muslimiin ah u jareen xidhiirka iskana qaadiceen badeecadahooda taasoo lagu difaacayo cirdiga nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam
askari ka tirsanaa maamulka jubbaland oo la soo goostay laba qori ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee gedo maxamed muudey ayaa faahfaahinaya xasan isxaaq cabdi oo ka tirsanaa ciidamada booliiska degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gedo wuxuu sheegay in ka badan laba sano in uu ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland isaga oo tafaasiil ka bixiyey meelaha uu soo maray iyo haddii la siiyey wax tababar ah magacayma baalareeya xasan isaaq cabdi maxamed may ka tirsanayay ciidamada jubbaland gaar ahaan qeybta booliska federaalk lan tababaray kabaxi degmada baardheere gaar ahaan naxarada e d c baardheere gaar ahaan naxarada e d c amxaarta afjee markaa meela tababarku kabaxi lama sana ili bilood oo kale ayaa meelo roogi sanad ii lix bilood mayba ka jaray bahalkii tababaraa ka jaray marna amxaari tababaraasi marna soomaaliya ay tababaraasi waqtiga dambeana meelo diyaar loo qaaday meeliyan qaaday luug luuga saddexme markii una bareen xubkeenanasi beled xaawda badmatelka afgaadee ka jari handhakurey madoona meelo ku saarna ku damba yaalahnaynagii gobolka gedo garbaharey xasan ayaa la soo goostay laba qori iyo booshash isaga oo xusay in si aad ah loo soo dhoweeyey meelroog odayaal ah hawacay oo ulamada kumad eh intiyaa ii dhalid markuuna waligaalama iga ogaaday oo faasuglama ka noolna qaabkaasna ii saasaan waxaan ku bahay insha allah barwaaqo badan alla kulmi walaalona safaylaha yan dhawayn insha allah yaana ciid aan kama hadnaqee walaala muslimiinta lama qorila kooy insha allah iyo booshisho ugu dambayntii askarigan wuxuu baaq u diray askartii uu ka soo goostay qolada murtadiinta aan xukutabay may baan daray inayo baadalka sugunyiin xagi iyo manaha maarata baadalkana inshal saari korno walyo iyin aan lahayna meel inahaas ugu tabaano ha muslimaano meel anka wada baktayna ayaan daray baaqaas askar badan oo ka tirsan dowladda iyo maamulka jubbaland ayaa marar badan isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee gedo kuwaasi oo sheegay in ay u dulqaadan waayeen diinla-aanta iyo dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta magaalooyinka ay ka howlgelayeen dibadbax looga soo horjeedo gafkii faransiiska ay u geysteen nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay deegaanka faxfaxdhown ee wilaayada gado xayduruun sabri ayaa soo jeedinaya bannaanbaxan ayaa ka dhaca deegaanka faxfaxdhuun oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo bulshada deegaanka ayaa isugu yimid meel fagaaro ah halkaas oo laga jeediyey hadallo lagu difaacayo nebiga sala allahu calayhi wasalam islamarkaana looga soo horjeedo aflagaadadii uu faransiisku kula kacay diinta iyo suubanaha nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee qaar ka mida odayaasha deegaanka oo la hadlay alfurqaan ayaa ka warramay dareenkooda iyagoona cadowtooyo daran u muujiyey faransiiskii u gafay nebiga sala allahu calayhi wasalam hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sida tan okay anigu waxaa la yidhahdaa hire cumar cabdulle deegaankaan joogana waa fafaxdhuun annagoo odayaal eh, oo qaryadii oo dhan waxay tuuran tahay bannaan bannaan bay tuuran tahay iyadoo ka bannaan baxaysa aflagaadadii nabigeena soo bannaan nebi maxamed salawaatullahi caleyh wax ka sheegtay caaisay sawirgacadkiisa soo saartay taasaan duulaan ku nahay shucuurtanada iyo nacaybka aan u qabnay inaan tusnaan banaankan u nimid faafacdhuun waa alla sagiir iyo kabiir banaankan ay taagan yihiin waxaa weeye naf iyo maal inaan ka reebina ma rabno annaga gaalada wixii nabiga faraha la galay annaga gacan nooguma jiraan nabiga gaal waxba kama dhibi karin waxay wax ka dhibaan oo hadda u jeedaan oo ay la joogaan annaga waaya sidoo kale dadka isugu soo baxay deegaanka faxfaxdhuun ayaa waxaa ka mid ahaa dumarka iyaguna waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan faransa
magacay waxaa la yidhaahdaa farxiye axmed cigaal waxaan ku noolahay tuulada faafaxadhuun wa- waxaan maantayta meeshaan aan u taagannahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaalada dhibaatadii ay u geysatay iyo cayda ay caayayso inay ka diridaan oy ka dagaalamaan meelaa la meel ay joogaanba ayaan u sheegayaa rag iyo dumarba inay arrintaas ay ka maxaan ku dhahay ka dhiidhiyaan oy ka danqadaan gaalada naxariis nooma hayso gaalada inaan la dirirno ayaan u taagannahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar dibadbaxyada looga soo horjeedo hadalladii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha faransiiska ee u gafay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa si xiriira weli uga socda qaybo ka mida caalamka islaamka iyo soomaaliya sheekh fu-aad maxamed khalef oo ka mid ah culammada diinta islaamka ayaa si adag uga hadlay gafkii ay faransiisku u geysteen diinta islaamka iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam haashim cabdinaasir oo faahfaahinaya waa kan sheekh fa'aad maxamed qalaf ayaa masjid weyn oo ku yaala degmo ka tirsan walaayada jubbooyinka wuxuu ka jeediyey kelimad qayim ah shiikha oo tacliiqinayay khudbaddii laga jeediyey masjidka ayaa si adag uga hadlay gefkii uu madaxweynaha faransiiska u geystay diinta islaamka iyo nabiga sala allahu calayhi wasalam shiikha ayaa ugu horrayntii ka hadlay maqaamka uu agteenna ka joogo nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo waajibka ka saaran qof kastoo muslim ah haddii nabiga loo gafo sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kastaoo muslima anaa ka owleysan naftiisa iyo ehelkiisa iyo dadka oo dhan aniga inuu iga jeclaada aya ayaa ka ayaan ka mudanahay saa daraaddeed waxaana laga rabaa muslimiinta inaanu arrinkaa shucuurta inaan muujinno in gaalada la laayo dhulka meelay ka degaan inay waayaan annaga muslimiinta ee diyaarilislaam ku nool waxaa nagu waajibaya rasuulka ilahi inaan difaacno wax dambe oo noo haray ma leh haddaan maanta rasuulka ilahi u jawaabi weyno oon difaaci weyno wax dambe oo nolosheenno qiimo ay leedahay ma leh mid ka mid a dhacdooyinkii lagu difaacay intii uu noolaay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu sheekh fu-aad soo hadal qaaday kaafir yahuudiya ee la odhanaya kacb ibni ashraf calayhi lacnat ullah kaana yu'di llaha warasuulah wuxuu samaystay qalco iyo difaac buu samaystay allah rasuulkiisuu caynayey maalin buu nebigu saxaabadiisa ka dhex hadlay fi saxiixi lmuslim qaala man lii kacb ibni ashraf inahu aada allaha warasuulah yaa iga xigsanaya kacb ibni ashraf yaa dhiiggiisa daadinayo allihii rasuulkiisii buu dhibay rasuul alluu caayay yaa iga xigsanaya faqaama muxamed ibni maslama radia allahu canhu atuxibu an aqtulah ya rasuula allah ma jeceshahay rasuulka allow kaa inaan dilo waa ii fududdahay qaala nacam markiiba inta dhaqaaq uu kala gooyay kacb ibni ashar sidoo kale dhacdooyinkii dhacay axdigii nabiga sala allahu calayhi wasalam ee lagu difaacay waxaa ka mid ahayd kii lagu qaarajiyey yuhuudigii lagu magacaabi jiray aburaafic intuu noolaa nabiga waxaa isku dayey inuu caayo oo aflagaadeeyo abuu raafic alyahuudi calayhi lacnat ullah faqaama cabdullaahi bni catiiq radia allahu canhu fadahaba faqatalahu wadabaxa inta tegey buu dilay buu qowracay ka gadaalna radia allaahu canhu intuu noolaa waa la difaacay ugu dambayntii sheekha ayaa bogaadiyey dareenka ay carada ku dheehan tahay ee ay ka bixiyeen qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyinka qaar waxaan halkan tahniyada oga diraya tahniy qaaliya oga diraya shacabka muslimiinta ee magaalada muqdisho ku nool waxay u bannaan baxeen shalay inay rasuulka ilaahay difaacaan jazaahum allahu khayran waxay bannaanka u soo baxeen inay rasuulka alla difaacaan waxaan tahniyad u dirayaa shacabka muslimiinta ee magaalada burco ku nool khaasatan ganacsatadoodan tahniyad u dirayaa waxay u soo bannaan baxeen rasuulka inay difaacaan ganacsatadina waxay ku dhawaaqeen inay badeecada faransa dalka laga joojinaya aynan soo gelaynin dadka muslimiinta ah waxaa weeyaan ummad noola oo diintooda difaacanaysa wey allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday haddiiba diinkeennan u dagaalanno inuu noo hiilinayo caalamka islaamka ayaa la gelgishay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday hadal aad u faalxun oo ka soo yeeray madaxweynaha faransiiska kaas oo uu ku aflagaadeeyey nebiga sala allahu caleyhi wasallam iyo diinta islaamka marka laga soo tago dibadbaxyada ay dhigayaan dadka muslimiinta ah waxaa kaloo jiray jawaabo dhiig lagu daadiyey oo ay bixiyeen muslimiin keligoo duulayaal ah kuwaas oo weerar ka geystay dalka faransiiska si kastaba ha ahaatee dowladda faransiiska ayaa aad uga shallayday hadalkii uu jeediyey makaron ee ka dhanka ahay diinta islaamka iyo nebiga maqaamka sare leh sala allahu caleyhi wasallam iyadoona dhaqaalihii dalkaas uu ku yimid hoos udhac aad u ballaaran kadib tillaabaday muslimiintu ku jireen badeecadaha dowladdaas weerarka ku ah islaamka warar ku saabsan weerar hubaysan oo lagu beegsaday baadari karistan ah oo ka dhacay dalka faransa ayaadi kuu soo maqan balse markaan waxaad kuu soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dowladda faransiiska oo soo wajahday xaalad adag oo dhaqaale darre iyo ammaan xumi ah warbixin ka soo baxday wargeeska washington bosti ee fadhigiisu yahay waddanka maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda faransiiska ay soo wajahday xaalad adag oo gudaha iyo dibaddaba ah xaaladdan dhaqaale xumida ah ayaa waxaa loo sababaynayaa ka gadaal markii ay waddammada muslimiinta ah iska qaadaceen badeecadaha faransiiska waxayna arrintaasi caqabad ku noqotay dowladda waddankaas wixii ka dambeeyey weeraradii ka dhacay gudaha waddanka faransiiska waxay dowladda faransiiska cagaha la gashay xaalad dhaqaale xumi iyo ammaan darri ah oo la soo gudboonaatay taasoo qalqalgelisay dhammaan muwaadiniinta u dhashay waddankaasi xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan weerar hubaysan oo lagu beegsaday baadari karistan ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka faransiiska saraakiisha amniga ee faransiiska ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ruux hubaysan uu rasaas ku furay nin baadari ahaa oo kasoo jeeda dalka gariiga xilli uu albaabada usoo xirayey mid ka mida kiniisadaha magaalada leon ruuxa toogashada geystay ayaa ugu yaraan laba xabadood la helay baadariga isagoo adeegsaday qori nuuciisu uu yahay kuwa daran dooriga u dhacaa wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee baadiri la beegsaday ay halis tahay islamarkaana lagula tacaalayo isbital ay dowladdu gacanta ku hayso madaxweynaha faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron ayaa sheegay inay bilaabeen howlgalla amni oo lagu ilaalinayo kiniisadaha waxaana howlgalkaas ka qayb qaadanaya tiro askar oo lagu qiyaasay saddex ilaa toddoba kun ninka baadariga ah ee weerarka lagu qaaday ayaa waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa kiristanka gaar ahaan qaybtooda aaminsan ortodhakiska waxaana ilaa iyo hadda la garanaynin sababta uu ruuxan weerarka u geystay isku soo wada duuba weerarkan ayaa imaanaya xilli muddo toddoba maalimood gudaheeda uu dalka faransa ka dhacay weeraro lagu beegsaday dad faransiis ah kuwaasoo lagu argudaya aflagaadadii ay faransiiska u geysteen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam warkii iyo aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa naga intaa